kulanti wanaagsan dhegaystayaal jimcihii oo ku beegnayd afar iyo labaatanka bishan maarso waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee cudurka t b-da ama qaaxada laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa xuska sanadkan diiradda ku saartay dhiirigelinta dabargoynta cudurkan qaaxada w h o waxay sheegtay in dadaallo caalami ah oo la sameeyey tan iyo sanadkii labada kun cudurkani looga badbaadiyey dad gaaraya afar iyo toddobaatan milyan hase yeeshee uu sanadkii labada kun koob iyo labaatankii uu guud ahaan dunida ku dilay dad gaaraya hal milyan iyo lix boqol oo kun meelaha ugu badan ee ay t b-da dadka ku disho waxaa ka mid ah dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya oo ay soomaaliyana ku jirto haddaba waa sidee xaaladda cudurka qaaxada ee soomaaliya waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor abukar cali hilowle oo tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii ka shaqaynayay la tacaalista cudurka t b-da ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho doctor abukar kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha walaalo ku dhawe doctore waa la socotaa toddobaadkan caalamka iyo soomaaliyaba waxaa laga xusay cudurka qaaxada ama t b-da marka cudurkani muxuu yahay marka hore bismi illaahi raxmaani raxiim cudurkan wuxuu ka mid yahay cudurada faafa oo hawada lagu kala qaado sida hargabkao kale waxaana keeno bacteria loo yaqaano micobacterium tuberculose complex micobacterium tuberculose complex inta badan bini aadamka ku dhacaa laakiin bacteriyaal kale oo shimbiraha iyo lo-da iyo maarkaysa doofaarada ku dhacaa jiro laakiin kan oo inta badan kan hadda qaaxada oo oo maarkaysa oo haddaan ka sheekeynayn ku dhaco jermiga keena waxaa la yidhaha microbacterium tuberculose complex wuxuuna inta badan ku dhacaa sambabka boqolkiiba siddeetan iyo shan boqolkiiba shan iyo tobanne inta ka soo harta sambabka oo meel kasta oo maarata ku dhici kara marka cudurrada waxay ka mid yahay cudurrada oo faafo sida hargabka oo kale oo maarkaysa sambabka ku dhaco jirka intigiisa kalena ku dhici karo
waa garta marka xaaladda cudurka qaaxada ama t b da ee soomaaliya ee xilligan haddii aad noo faahfaahiso t b da waxay ka mid tahay tor cudurada oo bulshada mashaakilka badan weyn ku hayo qiyaastii sanad kasto boqolkiiba kun oo qofood laba boqol iyo konton ay xaaladood ayaa sanad kasta la hela oo taas macnadeeda tahay ilaa afartan iyo saddex kun oo xaaladood oo qaaxaa ayaa sanad kasta waddanka oo dhan markii laisku daro laga helaa marka sanadkii lasoo dhaafay koob iyo labaatankii iyo laba iyo labaatankii ilaa toddoba iyo toban kun oo qof ayaa la diiwaangeliyey daawona la siiyey waxaa laakiin meeshaa ka maqan boqolkiiba ilaa lixdan inta kale weli suurtagal ma naqan inay ka faa'iidaystaan daawooyinka iyo qalabka iyo oo meelaha goobaha lagu daaweeya yaalo marka waxaan dhigi karnaa cudurada oo maarkaysa oo wuxuu ka mid yahay dilayga oo soomaaliya khatarta weyn ku hayo marka hadda waxaa ku soo kordhay cudur kale oo daawooyinka hadda la siiyo cudurka caadiga oo adkeys u yeeshay oo asigana loo yaqaano cudurka adkeys u yeeshay daawooyinka la yaqaano hadda oo m d r ka loo yaqaano kaasoo asigana xoogaa dhibaato weyn hadda nagu hayo oo waddamada adduunyada kaalinka labaad saddexaad kaga jirno sanad kasta afar kun oo xaaladood oo m d r ama daawada adkeyska u yeeshatay jermiga microbacteriumka ayaa jiro marka xaaladda guud ahaan markaa fiirino soomaaliya dhibaato weyn ayuu ku haya waayahay marka cudurka haddii aan usoo laabanno calaamadaha lagu garto qofka cudurka marka uu haleelo haddii aad dhegeystayaasha u faahfaahiso
calaamooyinka waxaa ka mid yahay cudurada oo sambabka ku dhaco dhan inta badan waa isku calaamad oo isku dhadhow yihiin hadduu hargab yahay hadduu covid nineteen yahay haddii oo maarkaysa cudurada waxaa la wixii sambab ku dhaca laakiin t b-da calaamooyinka ugu muhiimsan oo mar kasta oo qofka bukaanka aad maarkaysa haddaa weydiiso kuu sheegayo waxaa ka mid a qufaca fiir xanuunka iyo qofka uu ku yaraa waxoogaa miisaankeyga labadan biir hoose u dhacay tabar daro iyo mararka qaarkood oo cudurka haddii oo xaaladda ugu dambaysa oo gaaro oo xaakada marka qofka qunfaco oo dhiig soo tufo marka calaamad ugu muhiimsan waxaa waaye qunfaca qandhada fiir xanuunka iyo qunfaca marka qof qunfaco xaaka soo tufo xaakadaasna dhiig la socdo doctor abukur waa mahadsan tahay marka goorma ayay dhakhaatiirta go-aan ka gaaraan in dawada maaragtay lagu bilaabo qofka xanuunsan
inta badan laba nooc oo qofka lagu ogaan karo dadka lagu ogaan karo kadibna daawo lagu siin kara jiro mid waxaa waaye goobta adoo joogta qofka ku imaanaya isagoo xanuunsan mid kale oon waxaa waaye adigaa bixaysa meelaha isdhegaysa cudurku ku badan yaha raadinaysaa marka inta badan kan hadda soomaaliya laga isticmaalo waxaa waaye in goob caafimaadka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo sheebaaristayaalka fadhiisaan bukaanada ayay kaa yimaada marka bukaanka inta badan dhibaatada iyo calaamada ugu weyn oo u soo raadinayo waxaa ka mid a qunfac inuu isku arkay bil laba bil wax ka badan in feero xanuun isku arkay calaamooyinka haddaan kuu sheegay qandha inuu isku arkay marka waxaa inta badan sameynaa marka qofku markuu yimaado aan calaamooyinkaas ku aragna afar calaamo oo muhiima ad yiraa qunfaca qandhada feero xanuunka iyo dhiig tufidda marka haddii qofka ama qof weynaado ama qof yar ahaado haddii marka calaamooyinkaas sheegto waa la diiwaangeliyaa kadibna waxaa laga codsadaa inuu xaako tufo xaakadaas ayaa laga qaadaa mashiino oo hadda casriya oo kuwii hore ka casriyaysan oo d n a da microbacteriumka baaraya hadda la keenay iyo genexpert line kaa lagu baaraa haddii markaa laga helo cudurka laga helo daawa la siiya loo qoraa oo lacag la-aane goobaha hadda uu hadduu tago oo maarkaysa qaafada lagu daaweeye haddii laga waayo oo xaakadiis oo maarkaysa negative naqadana waxaa la yiraa buun maarkaysaa laba subuuc antibiyootic kala gedsanaa la siiyaa kadib hadduu soo noqdo raajia loo diraa haddii markaa raajigiisa oo calaamooyinka raajiya oo t v-da ka muuqdaan xaakadiisa negative tahayna daawa loo bilaabo
marka qaybo kala duwan miyuu cudurka leeyahay dawooyinkana ma kala duwan yihiin dawooyinka aad u isticmaashaan dadka cudurka qaba
kan haddaan kuu sharxayo waxaa waaye kan oo inta badan markuu cudurka sambabka ku dhaco oo calaamooyinka oo inta badan haddaan kuu sheego qufaca qandhada fiiro xanuunka tabardarida iyo qofka oo maarka miisaankiisa hoos u dhaco waa inta badan markuu ku dhaco sambabka laakiin haddii oo maskaxda duubka maskaxda duubo oo ku dhaco menenjitiska la dhahay haddii lafaha ku dhaco haddii caloosha ku dhaco calaamooyinka waa kala gedigsanaanayaan hadduu ku dhaco caloosha hadduu ku dhaco calaamooyinka calool xanuunka ayuu yeelanaya haddii lafaha ku dhaco lafa xanuunkii marka taas xoogaa waa adagtayo waxay u banaanaysaa inkastoo hadda la keenay ma arkaysaa evel x-ray keliya lagu fiiri jiro hadda la keenay m r i iyo c t scan oo inta badan gacan badan naga siiyey dhinaca lafaha iyo kanu menengitiska iyo caloosha ku dhacayo marka markii intaa la ogaado oo la xaqiijiyo oo la yiraaho confirmid waayo waa xaqiiqsan yahay cudurkuu qabaa qofka daawooyin ayaa la siiyaa lix bilood hadduu negative yahay hadduu qanjir yahay haddii kale lix bilood ala siinaa oo laba bilood horo afar bilood dambe oo kala gedisan haddii marka oo dhinaca maskaxda xuubka dada hadduu ku dhaco iyo haddii lafaaka oo ku dhaco aysan labaiyo toban bilood ala siiyaa laakiin daawadu isku mid waye hadda daawooyin cusub waa lasoo gaabiyey daawooyin cusub waa la keenay oo afarta afar bilood la siinayo meesha lix bilood oo ka qaadanaya afar bilood la siinayo oo sanadkan ayaa hadda soomaaliya laga bilaaba afarta daawo oo meesha lix oo qofka ka qaadan jiray daawooyin oo laba daawo cusub oo soo tijaabiyey ayaa maogtaa lagu soo daray marka waktiga oo qaadanaya meesha lix bilood ka qaadan jira hadda afar bilood qaadan
waa garta marka goorma ayuu qofku gaaraa xaaladda dhimashada goorma ayay dhacdaa oo cudurka dadka dilaa
cudur qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurada kale haddii aan si fiican marka hore bahda caafimaadka si fiican u fahmin haddii maogtahay oo aad wuxuu yahay iyo siduu yahay aad fahmi weysid oo markaa iska dhaaftid waxaa suurtagala inuu maogtahay oo keeno marka qofka haddii oo oo aan la baarin oo cudurka oo qabo oo qaaxada qabo oo sambabka hubeenka lagu dhacdo oo cuduro kale laga daaweeyo oo maogtahay cuduro kale loo maleeyo inay yihiin oo hal sano laba sano oo daawo qaadan inta badan boqolkiiba konton haddii dadka cudurka uu ku dhaco ilaa boqolkiiba konton haddiisan daawo qaadan waa dhintaan boqolkiiba konton kalena waa ficnaadaanaa yiraa iyadoon daawo qaadan laakiin tan hadda la xaqiijiyey hadduu qofka daawo qaadan oo sambabka oo ma arkaysaa wuxuu keenaa inuu sambabka naafeeyo naafa ka dhigo howlgab ka dhigo oo sambabka shaqayn waayo kadibna ma arkaysaa qofka uu saasiis rabo meeshaas ugu timaado waa mahadsan tahay doctor abukar khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
asalaamu calaykum magacaygu waa iraad aydiin xasan oo jooga degmada booq ee gobolka doolo waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo tictoorkaba su-aasha aan tictoorka weydiinaya galabta waxaa weeye maadaama inta badan soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargebka qofkuna isagoo inta badan hadduu rabo qaaxa haysto uu u malaynayo hargab inuu hayo iska qufacayo marka maxaa calaamadaha oo qaaxada aan ku garan karnaa oo ay cudurada kale uga duwan tahay waana mahadsantihiin waa mahadsan tahay sidaa hadda barnaamijka aan ku bilaabnay calaamooyinka hargabka iyo qaaxada mararka qaarkood isku miday noqdaan waa la isku qaldaa hadda covid nneteen-ka calaamooyinka qufaca qandhada waa lahay fiir xanuunka waa lahay laakiin tan cudurka qaaxada qufaca iyo qandhada ay joogtay naqanayaan bil laba bil saddex bil hadduu qofka daawo qaadan laakiin hergabka haddii oo qufaca qandho ay qabato inta badan inta badan hergabka haddii qofka xataa uusan daawo qaadan laba usbuuc inuu ficnaadaa suurtagal laakiin hadda waxaa dhahanaa qof kastoo qunfacayo xaakale xaakadaan ka qaadanaa waa fiirinaa hadda sheybaarka dhexe waxaa la keenay asigana mashiino lagu baarayo noocyada oo hargabka oo qofka markaasna suurtagal noo noqonaysa hadda in asigana aan ka baarno nooca hargabka uu yahay marka haddii labadaas mashiin oo laisla helo inta badan waa sahlanaanaysaa dhibka waxoo ka imaanaa marka aad meel kale ah tagtid oo maarkaysaa oo maarka inta hadda oo processkan aan la marsiin waxaa suurtagale adoo hargab hayso meelaha qaarkood in qaaxo ahaan lagu daaweey waa hagaag waxaan filayaa in dhegeystahaasi uu helay jawaabtii uu doctoorka soo weydiiyey dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo doctoorka waaidin salaame doctoor waxaa jirta in soomaalida qayb ahaan ay aaminsan yihiin in qofka tbda qaba oo kaleeto ay ku sameeyaan ama ay siiyaan oo kale daawo dhaqameedyo tusaale ahaan hadda baadiyaha oo kaleeto oo aan dhowaan ka imaaday t bda caadiga ah iyo midda ku dhacda lafaha oo kaleeto ma jirto xarumo si gaara ay dadka uga heli karaan oo kaleeto adeegyada ama daawooyinka la xiriira t bda oo kaleeto marka maxay ku kala duwan yihiin t bda lafaha iyo t bda kaleeta ee sida qofka fiiraha oo kaleeto oo jugmarka ugu dhacdo kaleeto nabar inay isku bedesho t b noqoto oo kaleeto maxay ku kala bedelan yihiin waa mahadsantaha
okay ayuub aad uu mahadsan yahay tan hore markaa ku horumarno daawo dhaqameedka haddii aan cudurkaasi jermi keeno ama virus keeno haddii daawo dhaqameedkaasi aysan ku jirin waxyaalaha dili karo jermikaas iyo viruskaas inta badanoo turo wax badan muu tiraano sababto waxa waaye daawooyinkan inta la tijaabiye la fiiriyey tijaabo ma arkaysaa oo caalamka la geliye la ogaaday inay wax dili karaan marka ani hadda ilaa hadda waxaa xaqiijinay daawada cudurka qaaxada markii la baaro oo xaakadiisa candhuuftiisa laga helo xaakada laga helo jermiga laga helo in daawooyinka tbda oo hadda la qaato oo adduunyada dhan laga qaato soomaaliyana laga qaato oo maarkaysa tayadeeda oo tayeysan oo la ogyahay la hubiyo haddii la siiyo waa ficnaana marka anigu ilaa weli maarka qof daawo dhaqmeed intoo qaatay cudurka qaaxada oo ka bogsooda fikir ahaan iyo haddii la fiiriyeyna qiyaas ahaanne suurtagal ma noqonayso cudur jermi ama virus oo jirka ku jiro aan moogtahay caleen iyo wax oo maarkaysa xidid iyo intaan isku dara biyo isku dara qofka siiyo ka ficnaana weli maogta caddeeme iyo baaris looma hayo marka laakiin anigoo dadka waxa u sheeganaa uun wixii kale oo maogtahay oo la hubiyo oo daawo dhaqmeedkaasi uma arkaysa oo inta la baaray la hubiyo waa la isticmaali karaa laakiin qaax ahaan ma loo isticmaali karo haddii tan oo usoo naqno lafaha lafaha turo tan lafaha ku dhacdo xoogaa waa ka adag tahay waa ka dhib badan tahay ogaanshaha tan sanbabka ku dhacdo sababtu waxay u baahan tahay haddii laftii ku dhacdo in lafti la fiiriyo la jeexo cag laga soo qaado la baaro oo la abuuro la ogaado laakiin hadda inta badan mrida iskaankan sida loo keenay lafaha ayaga gacan weyn laga siiyeen oo ayay naftigood ma dhihi karaan waxaa aragnay meeshaan waa qaaxo boqolkiiba boqol laakiin waxaan u eg tahay inay qaaxo tahay haddii markaas la helo suurtagal noqoto indhacan ama hirba laga soo goyna waa hadda meesha lagu abuuri lahaa iyo waxaas iyo soomaaliya waa laga helaa waana la baari karaa daawada oo lafaha iyo tan xuubka ku dhacaysa daawooyinkan ah oo hadda la isticmaalo waayo laakiin waktigeeda la dheereynaa meesha qoladan lix bilood laga siinayo qofka cusub oo cudurka cusub ayada sanadaa laga siinaa labayo toban bilood hadda laga siinaa inkastoo maarka daawooyinkan cusub oo hadda la tijaabinayo ay soo yareeyaan sanadka la siinayo waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada doctor abuukar waddanka abaar xun ayaa ka dhacday welina ka jirta dad badan ayaa u dhintay marka abaarta iyo baahidaas daran ee waddanka ka jirta ma laga yaabaa in ay kordhiso xaddiga ama faafista cudurka qaaxada ee soomaaliya ha waawa asiibtay inta badan cudurkan qaaxada wuxuu ma arkaysaa oo waxaa la yidhaha jermiga inta badan raadsado fursad markuu helo haddii difaaca jirka qofkiisa oo dhaco oo jermigna jirka markaa qof kale oo qaaxada qabay oo sambabka ka xanuunsanaay oo ma arkaysaa ku qunfaco si sahlanoo ku qaadana waayo qofka oo ama gaajada hayso ama ama cudurada kale oo ma arkaysaa sidii sokorta macaanka oo kale hayso ama cudurkan oo ma arkaysaa h i v waxay inta badan hoos u dhigaan yareeyaan difaaca qofka jirka marka wax ala wixii oo difaaca jirka hoos u dhigi karo jermiga microbacteriumka aad uu jecel yahay waa ku koraa ma arkaysaa waa inta badanne markii dhibaatooyin dhacaan ma arkaysaa oo sida hadda aad sheegtay abaarta iyo waxaa inta badan la sugaa in cudurka oo aad u bato laba kacleeya waa mahadsan tahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo assalaamu calaykum bahda v o a ramadaan mubaarak magacaygu waa cabdisalaam kajoojo oo jooga magaalada galdogob gobolka mudug bahda v o a iyo daadiyaha iyo martishida ba waan salaamay su-aasha aan weydiinayo doctor abuukar waxaa weeyaan cudurkan t b-da ama qaaxada waa cudur dunida saddexaad waxaan ku yidhahdaa faraba aan ku haya soomaaliyana dee aad baa kiisaska cudurkaas looga diiwaangeliyaa marka cudurkan miyuusan ahayn mid dawo leh oo la cirib tiri karo maadaama uu fara kulul ku hayo dhalinteen da-yarteena hadda soo kobcaysa
walaal waa mahadsan tahay hadda uun labaatan sano soddon sano kadib global maogta adduunyada waxaa maogtaa hadafka laga dhigtay in la ciribtiro t b elimination laakiin marka aad soomaaliya aad fiirisid dhowr shay oo isku xigo ayaa moogtahay loo baahan yahay in la helo in marka hore dhaqaalaha oo soo ficnaado marka dhaqaalaha markuu soo ficnaado dadka sidii hadda isku dul saaran yihiin oo waxaa laga yaabaa hal qol in laba iyo saddex ay ku jiiftaan in meelaha ma arkaysaa laisku yimaado ee aad dadku maarta ugu badan yihiin marka haddaad fiirsa dhinaca maraykanka hadda markii cudurkan uu ka yaraanaya ka dhammaanayay labaatanayadii iyo soddomiyadii cudurka waa ku badnaay laakiin markii dhaqaalihii dhaqaale fiican la helo oo dadka ay heleen meelo la kala duwo oo qofka guri qof iyo oo helay daaweyna la helay ee dadka wacyigelintoodana kor u soo kordheen oo ma arkaysaa haddii ilaahay kala noqdo ee dadkan fahmeen in cudurkan cudur la daaweyn karo yahay oo xarumaha intay tagaan oo la baado iyo in maarkaysaa nidaam iyo system oo dowladeed la helo oo maarkaysaa oo daawooyinka suuqa la keenayo la xakameeyo oo la yidhaahdo daawo oo t b oo la keeni karo oo dowladda aysan ka war helin inaysan dhicin in maarkaysaa meelo gaar ah loo yaqaano meelahaas lagu daaweeyo keliya in la geeyo in dhakhaatiirta meelaha sida gaarka loo leeyahay haddii cudurka arkaan ee u sheegaan ama u riboort gareeyaan wasaaradda caafimaad qaybta oo maarkaysaa diiwaangelinta u qaabilsan oo marka marka intaas dhan oo lawada helo waa laga yaabaa adiga ilaa soddonka sano soo socto cudurkan soomaaliya maarkaysaa uu ka dhammaado laakiin adigu waa iska qiyaas soddon afartan sano kadib aa la qiyaasa insha allah doctor abuukar waa mahadsan tahay marka dadka xanuunka hadda haya xagee ayay dawooyinka ka heli karaan mase jiraan meelo laga helo dawooyin lacag la-aan ah hadda waddanka maamul goboleedihii uu maaragtay oo maogtahay hadda nidaamku yahay maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay ugu yaraan hal ama labo xarun oo marka adeega qaaxada laga heli karo oo lagu baari karo la ogaan karo wuxuu yahay sidaan kuu sheegay heestaan qalab aad u fiican oo casri ah oo xaakada d n a-da xaakada ay ku bakterium ku baari karto oo boqolkiiba sagaashanna lagu kalsoonaan karo waxay haystaan daawooyinkii oo sax ahay oo la hubiyey tayadooda la hubiyey dowladda hubisay hay-adaha caalamka gaar ahaan w h o hubisay la keeno oo maarkaysa intaba lacag la-aan sir adeeg oo dhan oo lacag la-aan marka arigu se hadda meel gobol aan xarun qaaxo oo maarkaysa oo lagu daaweeyo looga hortago aysan jirin waddanka kuma taalaan filaya maxaa ku tala bixin lahayd talooyinkaada la xiriira cudurka qaaxada ama tbda okay talooyinka dhowr waxaa u kala qaybeynaya hadda mar bulshada iyo dowladda bulshada waxaan kula talinayna in haddii cudurka qunfac iyo qandho iyo maarkaysa calaamooyinkaas isku aragta gaar ahaan qunfac la xiriir weydii meelaha lagu daaweeyo cudurkaas meesha alla meesha degmada alla degmadaa joogta waa ka heli kartaa marka meel kale xarumaha oo sida gaarka loo leeyahay waa heli karaan laakiin inta badan qalabka wax lagu baara ee haystaan xarumaha oo dowladdu leedahay waa ka tayabadiin kuwa kale wax all qalab alla qalabkii lagu baari lahay cudurka qaaxada nooco raba ahaado abuuris ahaado haddii jinsigiisa loo tirinayo ahaado sequencing waa la heli karaa marka daawo oo tayale qalabka oo tayale inta badan waa la haystaa meelaas la xiriira meelo kalaas ku mashquulina waxyaalahan dadkan oo kale oo khuraafaadka iyo waxaan kale sheegayo oo dadka jah wareerinayo lacagta ka dhameynayan inay dadka moogtahay kawaanka waay qofka xanuunsana meeshaas tago dhinacana kale oo dowladdan waxaan dheeleen nidaam oo lagu xakameeyo daawooyinka t bda oo suuqa lagu iibiyo oo ma arkaysa in la helo in ma nidaam la helo meelaha sida gaarka loola leeyahay in xiriir lala yeesho oo waxaale qofkay arkaan cudurka qaaxada inoo qabo ay ogaadaan ay usoo gudbiyaan xarumaha hadda jiro hal xarun weyn inta la sameeyo oo laisku keeni oo meel magaalooyinka waaweyn hal xarun weyn laga sameeyo oo markaa dadka loo soo gudbin karo marka haddii la xakameeyo daawooyinka suuqa yaal haddii la xakameeyo oo la yiraha daawo meel aan goobtaas aan ahayn laguma gedi karo daawo noocaasena lama gedi karo daawadana suuqa laga xakameeyo daawada sanadkiiba laba mar saddex mar tayadeeda lasoo fiiriyo meelo kala gedsan lagu soo fiiriyo lala socdo haddii oo intaas la helo oo markaa waxa aan filaya hadduu ilaahay kala noqdo in cudurka uun waxbadan laga qaban karo
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor abuukar cali hilowle oo muddo ka badan soddon sano ka shaqaynayay la tacaalista cudurka t bda isagaoo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan kale oo aan u mahad celinayaa dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo